kulan wacana wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaadayso meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dolsan waxaana kusoo dhawaataan warka habeen qodobada ugu waaweyne waxaa ka mid a ciidamada kamaandooska gorgor oo tababar ku soo qaata dalka turkiga oo maanta lagu soo dhoweeyay caasima dalka ee muqdisho xisbiga mucaaradka ee somalilan oo ka hadlay guddida doorashooyinka somalilan oo gebi ahaanba is casilay midooda dugsiyada gobolka banaadir oo sheegay inaysan ardayda gobolka ka qaybgeli doonin imtixaanka dowladda dowlad lagu taageerayay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo lagu qabtay dalka jarmarka wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn sacuudigu haweenka u ogolaaday inay xajaan amba xajka dalban karaan murxam la'aan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
mar kale kulan wacan akhyaarta hawada nagala jaan qaado meel kasta oo dunida dacladeeda ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warka habeenay raadiyo dalsan oo faahfaahsan waxaana soo saaray cabdiwaxiid cabdulaahi daahiran waa cabdiwahaab cirgujayan la socodsiinaya aan ku bilaabe ciidamada kamaandooska gorgor ayaa tabar ku soo qaatay dalka turkiga waxaana maanta lagu soo dhoweeyey caasimada dalka ee muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkan siyaaba qaadaya
dugsiyada gobolka banaadir iyo midowga dugsiyada gobolka banaadir iyo midowda daladaha
saaxiibayal warkaas gadaal ayaan ka maqli doonaanay markana midooda dugsiyada gobolka banaadir oo sheegay inay ka qaybgeli doonin imtixaanka dowladda cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya dugsiyada gobolka banaadir iyo midowda daladaha soomaaliyeed oo maanta ku shiray magaalada muqdisho ayaa sheegay inaysan sanadkan ka qaybgeli doonin imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo bilaabanaya siddeed iyo tobanka bishan guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir cabduqaadir maxamed xasan guddoomiyaha midowda dalladaha waxbarashada soomaaliyeed maxamed macalin iyo mas-uuliyiinta bahda waxbarashada odayaasha dhaqanka iyo waalidiin ayaa goobjoog ka ahaa shirkan looga hadlayay arrimaha waxbarashada gobolka waxayna sheegeen inaysan wasaaraddu hal maalin ka talagelinin manhajka ay wasaaraddu soo saartay iyagoona sidoo kale dhaliil ka keenay imtixaanaadka sanad weliba loo fadhiisto oo waxayna sheegeen inaysan jirin cid ka dhageysata haddii ay cabasho ka timaado guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir cabduqaadir maxamed xasan ayaa sheegay in lala dagaalamayo ururada u qareymaya tacliinta waa sida uu hadalka u yidhi sidoo kale waxaa sugan mu'asasaadkii yaraa ee aasaasay tacliinta iska daa midow dugsiyo oo boqolaal dugsi haysta iyo midow dalladood oo boqolaal dugsi haysta iska daa mu'asaso mu'asasooyinka jira ka mid ah waxaa sugan hadda kaararka marka lasoo qaadanayay saddex dugsi ama afar dugsiya maamushaa mas-uulkii tacliimta ee mu'asasadaas qaabilsanaa inuu tego wasaaradda uu u doonay kaararkii lasoo cayriyey la yidhi ma aqoonsan wax mu'asasa la dhaho annagu maamulo dugsaa noo yimaado waxaa laga yaaba maamulayaashahay mu'asasas inay u dhiibto iyaga maaragta ay ay maamulaan maadaama milkiyada mu'asasadu ay leedahay halkaa waxaa ka muuqanayo in lala dagaalsan yahay ururada tacliinta u qareema ee jira ee jira in lala dagaalsan yahay qowl iyo ficilna waan ku haynaa in la burburinaayo oo dadka mas-uuliyiinta agaasimayaasha gacanta ku haya waxbarashada har si cad inay noogu sheegeen ayagoon ka labalabayneyn ka xishoonayn in ay sheegeen taana way muuqataa marka waxyaabahaas waxyaaba la taaban karo caqabadaha jira waaye waxaana aabbihi hooyo u ah oo aan soo sheegnay jiritaan la-aanta xulasho wanaagsan dad wanaagsan oon loo xulan oo aqoonta iyo kartidii meeshaas lagu maamuli lahaa iyo anshixii iyo dhaqankii wanaagsanaa leh qaar ka mid ah maamulayaasha iskuullada iyo dadkii kale ee ka hadlay kulanka ayaa culeesyo ka sheegtay wasaaradda waxbarashada soomaaliya waxaan rabnaa haddaan ahay maamulayaasha runtii aad iyo aad ayaa arrimahaasi culays noogu haayaan waxaan ogaanay dadka maamulaya wasaaradda inaysan xoogogaal waxbarashada u ahayn iskoollada marka xataa laga soo tago hay-adihii ama dalladihii ama maaragtay midowgii dugsiyada waxaa jira iskoollo ay leeyihiin dad oo afar faracyo macnaha iskoolkan faraca koowaad iyo faraca labaad iyo faraca saddexaad leh maam wuxuu leeyahay eh, qof mas-uulu tacliima ama dad milkiilayaalahoo iska leh ayagiyaa kaararkii loo soo diiday waxaa la yidhi iskoolkan waxaa ku qoran hebel hebel asaga ayaan maarata qof aanan u dhiibimayn war iskoolkan warbixintiisa iyo xogtiisa waxba kama hayaan yaab leh aniga aan la yaabaa oon aan aad iyo aad aan ugu naxaa mar badan aan macalimiinta doodaa lacagtooda haddana dee xooggii waxaa ka mid ah macalimiintii ayagoo lacag ka maqan wasaaradda waxaa ka mid tahay waxyaaba ay ilaahay sheegaa ka mid tahay aan la magaceli karo waxaa ka mid ah macalimiintii ayagoo lacag la siinin in haddana leey daaro yihiin inay imtixaanka saxaan lacag lacag la-aan ay saxaan daaro yihiin marka maxaa marka maxaan doodnaa maxaan iska dhaafnaa marka dowlad cusuba hadda waddanka ka dhalatay ee aas-aaskeed hadda la dhigayaa marka qoraalada aad haysatiinoo faraha badan leh oo mushkiladdu ay ay- ay- ay ka buuxdo la taga xafiisyada dowladda waaweyn waxaanaan dugsiyada lagu wadaa dhah waxbarashada dhibkaana haysta dhah annaguna markhaatiyaa noqonaynaa haddii aan la idmo xalkuna markaasuu imaan karaa culayskaas isku kaayayeeray dhammaantaanada isku kaay soo bixiyey yaan la dhayalsanin waa mar labaad culayskaas wuu jiraa yaan la dhayalsanin annaguna diyaar uma nihin wasaaradda legitimacyga ay leedahay sharciyadda ay leedahay bahda waxbarashada wax ka fiican ma jiro wasaaradee wasaarad noo noqo sharciyadii adaa noo hayst na maamul war intaa yarta ahee bahda waxbarashada aqoon-yahanada ay isku soo aadiyeen
somalilan somalilan xaaladda siyaasadeed ayaa ah mid aada u murugsan waxaana si weyn isku haya xisbiyada mucaaridka somalilan iyo xukuumadda xalay xisbiga wadani waxa uu dhowlatus ka sameeyey faras magaalaha caasimadda somalilan hargeysa waxayna sheegeen inay qabanayaan mudaharaad salamiya oo xukuumadduna ka biyadiidan tahay shalay saddex ka mid a guddida doorashooyinka ee somalilan ayaa waxay warqadda iscaasilaada u gudbiyeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi haddaba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda doorashooyinka somalilan ayaa arrinta guddiga iscaasishay waxaana uu yidhi
dalka ayaanu maanta madaxda isku keengarinin wuxuu marayaa halkii nintitogii uu curyaamiyey golihii dhexe ee snm ibraahim megaa guddoomiye ka ahaa ee koormankii gaari waayeen maantana wuxuu baabiinayaa rukuumaddii dimuqraasiyaashagii asxaabtii waxda qaata maaha adinkana waan idi baabiinayana waan joogayaa haddaba waan waynu- waan wada baaba'aynaahe shirbeeleed baynu qabsanaynaahe badbaado qarane u diyaargarow u diyaargarow maleyna waxaan suurtagal ahayn ma- ma- ma- ku- kuu suurtageli maysa tani toor ku helimaysa korrisi ku helimayside ka joog baan ku leenay kuwa sacabka u garaacaya ee reer ahaan ugu garaacaya ee shaqaal ahaan ugu garaacaya oo masin yar u dhiiba u garaacaya waxaan leeyahay maalin kala garan doonta haddaa qofka qaldan joojin weydaan maalin kala garan doontaan dadkan masaakiinta ah ee soddonka sannadood aan biyo la siinin oon tacliin la siinin oon waxbarasho la siinin oon leyr la tiisan daruureerka la siinin war muusoo ka daabaan leenahay war ka daabaan leenahay muranka iyo buuqad ku haysan war barakicin baan ku leenahay war ka joog baan ku leenahay war shacbiyo kaca baan leenahay war dhalinyartay kaca baan leenahay waar iska qabta iska qabta muuse dantiisu wataa shaydaanba la faqay ee ka joogta baan leenahay ka joogta leenahay waxaan leenahay shacabka reer somaliland nabadiina xejista mudaharaadku wuxuu marayaa final stage buu marayaa Wuu marayaa hadda qabanqaabadiisa waa soo dhammaanaysaa insha allahu tacaala mid nabadgelya aan qabananaa waxa boorarkiina waxaa loo yidhi
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee somalilan ee ucud injineer faysal cali waraabe oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee somalilan markaasna dhankaasi iyo jarmalka xaflad lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu qabtay dalka turkiga waxaa soo diray warkan wariye cabdikariin xuseen
munaasabad siheer saraa loo soo agaasimay laguna taageerayey madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayna kasoo qeyb galeen culimaa udiin dhalinyaro haween abwaano iyo martisharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada garosgarow ee wadanka jarmalka waa kuwan dadweynihii kala duwanaa ee kasoo qeybgalay munaasabadan oo la hadlay tv-ga dalsan islamarkaana hambaliyo u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waa ku hadlaya magaca admaraaladii ciidamada badda raggii maraakiibta wadi jiray ciidamada badda oo haddana ku sugan yurub waxaan u hambalyaynaynaa si wada jira anoo afkoodii ku hadlaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud annagu intaasoo boqola qofood gaalay inaan maanta aad u soo dhoweyno guushii u soo hoyatay soomaali madaxweynihii ugu horreeyey mar labaad soo laabtay maasha allah maasha allah madaxweyne waxaan ku leenahay waxaa ku saaran mas-uuliyado badan waxaa ku saaran mas-uuliyado badan
xasan sheekh maxamuud oo mar labaad ilaahay ku guuleeyey madaxweynihii labaad oo soomaaliya weligeed madaxweyne hal mar ku soo noqday hadduu hal mar madaxweyne noqdo laba la doorto ma jiro waxaan leenahay hambaliyo waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha inuu aad isku ilaalisho oo tareenkan ummadda uu ku sido ousan leexleexin ayaan u sheegaynaa tareenku waa khatar badan yahay dadaa saaran hadda kuwa suu wato dadaa saaran ummadaa saaran ummaddaas waxaa la rabaa inay sida saxda ah ammaankoodu ugu sugnaan caawa aan ugu bahistaagno oo aan duco iyo soo dhoweyn iyo hambalyo u dirno madaxda qaranka oo baarlamaan madaxda labada guddoomiye baarlamaan iyo madaxweynaha ay doorteen ayaan u hambalyaynaynaa waana u ducaynana waxaan leenahay ilaahay ha idin saacido dalka iyo dadku kuwa ay mahdiyaan allah idinka dhigo
cabdikariim xuseen majaay dalsan t v germany saaxiibayaal ciidamada kamaandooska gorgor oo tobabar heer sara lagu soo siiyey dalka turkiga ayaa maanta waxaa si diiran lagu soo dhoweeyey caasimadda dalka ee muqdisho ciidamadan da-da yar ayaa waxay u istaagayeen sidii dalkooga hooyo u difaaci lahaayeen cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya
axadaha magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey ciidamada gorgor ee kumaandooska soomaaliya oo tababar gaara ku soo qaatay dalka turkiga soo dhoweynta ciidamadan waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya safiirada dowladaha turkiga iyo qatar ee u fadhiya soomaaliya saraakiil soomaaliya iyo turkiga isugu jira waxayna salaan sharaf ka qaateen askarta iyo saraakiisha ururka kow iyo tobnaad ee kumaandooska soomaaliya ee gorgor waxayna gaadakaciyaar ku soo bandhigeen garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho oo ay maanta ka soo degeen ciidankan cutubyo ka tirsan kumaandooska xoogga dalka ee gorgor ayaa ka mid ah ciidamada sida gaarka ah ay dowladda turkiga ugu tababarto soomaaliya waxaana muddo bilo ah ay ku soo qaateen tababarkan gobollo ka tirsan dalka turkiga taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey ciidamadan ayaa sheegay in ciidamadan ay door weyn ka qaadan doonaan dadaalada dowladdu ay ku doonayso in ay ku xasiliso dalka wuxuuna sheegay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay mudnaan gaar ah siin doonto dhismaha ciidamada xoogga isagoo intaa raaciyey in tababarada gaarka ah ee ciidamada ay ku soo qaadanayaan dalalka dibaddiis ay qayb ka tahay joogtaynta xuquuqda ciidamada cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
cabdiwaxiid cabdulaahi daahir waa mahadsan yahay barbaarta kamaandooska dalka markasta waxay u taagan yihiin ilaalinta badqabka shacabka iyo inay daafacaan dalkiina hooyo guud ahaanba saaxiibada iyo akhyaarta hawada nagala jaan qaado warkoona cabdiwahaab cirgujaa idinla socodsiinaya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir uu soo saaray dhanka farsamadana ku jiray cabdiwahaab cabdulqaadir xasan habeenkan waxaanu leenahay saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaan nabad ku noolaada ee nabadgeliyo
wararka la haysa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel